Wasaaradda Beero iyo Waraabka Dowladda Jubbaland ayaa deeqa biidhaamin ee deersidiya deegaanka Xamarey oo hooseeda waa magaalada Kismaayo maadaama biyo yaraan ku jarta isla markaana iyo ku noolina dadyow eedaan fara badan oo xoolo dhaqato iyo beeraleya xilligu yoofan saaratiya biyo yaraana kureeda markii inta badan iyo ku gurana ceelagu biyo ku dhama jarana dadka iyo duunyada maadaama lagu guda jaraa jiilala waxaana ku mid ah dadka xoolo dhaqatada oo biyo dhaaminta la sameeya sheegay in deegaankan xilligan ku jarta biyo yaraana isla markaana meelo aan dhadhow ah lan dareero waa muddo saacade iyo aan codsadeen iyo gargaar la hadeersiya waxaa mahad celinaynaa biyaha inoo keena maanta iyo dhibka aan u qabnay iyo meesha aan joogno alxamdulilahi rabbi alcaalamiin aaday u mahadsan yihiin mahadaan iyo shukriyan mahadaan u celinaynaa waan ku mahadsan yihiin waxay kaloo noo dhimanaa eyaga iyo walaalahayna kale ayagana waa uga baahannahay ayagana in nagala soo caawiyana aad baan ugu rajaynayna uga baahannahay biyaha aad ayaan maaragtay ugu rajo weynaa alxamdulilah waa ku mahadsan yihiin waa maaragtay aad meel waa ku faraxne waana mahadsan yihiin mahadaanu celinaynaa waxay dambe oo dhimano biyahana mar kasta waa u baahanaynaa haddana biyaha noo keena alxamdulilah waa ku faraxsannahay ninkii noo keena qaralaasiye ee waa wixii wada ilaahay idinkiis annaga horta waxaana beerale beerale nahay sana horaan tacabnay waa naga abaarsadeen sana ka horyaa tacabnay waa naga abaarsadeen aad baa u dhib qabnaa beeraha xaggooda waa ku dhib qabnaa kow midda kale labaad iskoo mahadsan disu mahadsanno midda kale labaad maxnoo oo noo saddexaad oo jira walaalayaalow waxaa aad ugu dhib qabnaa masajid hore u baahna aad waxay ugu baahay qabeen biyo alxamdulilah biyihii waa loo keenay walaalahayna ka caawiyey waanu mahad celinaynaa wasaaradda beeraha geelle waxaan leenahay intaas inka badanba waa ka rajaynaynaa mahadcelinna wuu naga mudan yahay intaa waxaa dheer dadka baahidooda biyaha bis kuma ekeen waxay u baahan yihiin meel ay ku cibaadaystaan xagga masaajidka oo kale waxay u baahan yihiin meel ay ardayda iyo wax ku bartaan si ay ugu adkaystaan nolosha dhiirigelinna ay ku helaan meel ay ku cibaadaystaan ee ilmaha wax ugu bartaan xagga iskuulaadka oo kale waxay u baahan yihiin in deeq lasoo gaarsiiyo jilaal kulol baa aada noo hayay wasiirka beeraha mudane geelle maxamed aadan waa mahadsan yahay mahad allah iskale ka soka asaa ku mudan asaa mahadsan asaa noo keena biyahan marka waxay kaloo ilaahay nooga soo dhiibana waan ka rajaynaynaa inaa isaga iyo laagiisa aan ka helno marka alxamdulilah maanta biyo waan helnay waxaan u baahannana waxay kaloo bilo'aadanka ku noolaan lahayn u baahannahay sidii raashinka dharka wasaaradda beeraha waxaan ka rabnaa beerahaan leenahay inay naga caawiso oo makiinado aan ka helno dhaqaalo aan ka helno caawinaad aan ka helna gudoomiyaha deegaanka xamarey oo hooseedasa magaalada kismaayo maxamed cabdi saney ayaa u mahadnagay wasaaradda beero iyo waraabka ee dowladda jubbaland oo dadkuna biyo hadeersiiyana maanta waxaa dad masaakiin ah oo ooman oo dhibaataysan biyo soo gaarsiiyey wasiirka beeraha iyo waraabka geella maxamed aadan ayaa maanta deeq biyo soo gaarsiiyey halkan hadda aan taagannahay oo dadka masaakiinta maanta ay biyaha ku cabbihayaan insha allahu ilaahay baa maaragtay mahadle ka sokona asigaa maaragtay arrintaas sameeyey hergeliyey in maanta dadka ay biyo helaan aad iyo aad ugu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda beeraha ee geela maxamed aadan sidaas dadka inay usoo garab istaagaan dadka waxay u baahan yihiin biyaha keli ma ahan waa kow horta nolosha asaasiga waa biyo maanta insha allahu dadkan tuuladaan hadda aan joogno waxay heleen biyo